بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله فصل فأما إذا ورد الأمر مقيدا بزمان نظرت فإن كان الزمان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الظهر ما بين الزوال إلى أن يصير كل ذل كل شيء مثله وجب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعا waxaan kusoo wada jirnay kitaabkii ahaa allumac fii usuuli اlfiqhi gaar ahaan baabkii amarkaan guda jirnay si gaara waxaan guda jirnay alamru اlmuطlaq hal yaqtadii alfawr am laa waxaan soo marnay sida la iskugu khilaafsan yahay alamru اlmuطlaq fawr miyou kutusaa mase kutusi maayo meeshaan marka waxuu u warramay masale gaar ah oo ku saabsan haddii amarku uu ku saabsan yahay cibaado mucayano ah oo la qayday zamaanna lagu qayday cibaado mucayano ah oo la qaydo zamaan lagu qayday see la yeelaa wuxuu u qaybiyey marka cibaadada waqtigeedu inuu yahay waqti muwasaca iyo waqti mudayaqa inuu yahay waqtiyada qaar ka mid ah waxay leegyihiin ay ku jaango-an yihiin cibaadada ka soo hari maayaan cibaadada inta cibaadada la qabtay ku jaango-an yihiin waqtiyada qaar ka mid ah oo cibaadooyinka loo dhigo oo loo xadid loo xadido cibaadooyinka qaar ka mid ah cibaadadaas loo xadido ku jaango-an yahay waqtigu ka soo hari u maayo waqtiyada qaar ka midana waqtigu waa muwasaco waa waqti waqtiga loo dhigayo waa waqti cibaadada inta in la qabto ka badan waay oo cibaadada waa ka soo haraa midka mudayaqa mihaalkiisu waa maxay waa soomka oo kale soomka wuxuu waajib yahay bisha ramadaan maalmaheeda bisha ramadaan maalmaheeda oo dhanna cibaadada waa istiqraaqe oo maalmaha bisha ramadaan oo dhan cibaadada la yska rabaa maalin maalmaha ka mid a oo bisha ramadaan ka mid a cibaadada soomkaa ee qofka la dhihi maayo lagaama rabo la dhihi maayo maalinta qaar ka midana maalinta qaar ka mid a min tuluuci shamsi ama min tuluuci alfajri ilaa quruubi shamsina intaasoo dhanna cibaadadu waa qaadane waqtigiisu marka mudayaq waayo waqtiga ee ramadaanka salaada oo kale laakiin waqtigooda muwasac waayo salaada duhur maalan waqtiga lagaa rabo salaada duhur ama waqtigeedu waxa waaye waqtiga salaada duhur laga bilaabo zawaalka qoraxda ay zuusho iyo ilaa an yasiira dillu kulli shayin milahu marka waqtigaas waa waqti ka badan inta cibaadada la qabto salaada duhurka oo kale afarta ragcood duhurka inta la tukaa intaasoo dhan ma waqti fara badan anaa ka soo haraay labadaasaa loo qaybina marka haddii cibaadadu wuxuu ku yihi shiiku fa amaa idaa warada alamru hadduu soo arooro muqayadan iyadoo lagu qeyday bizamaanin zamanaa lagu qeyday yacni cibaadada la is amray a waxay leedahay waqtiyay leedahay cibaadooyinkana waxaa jira de kuwaan waqti len soo maa tan laakiin waqtiyay leedahay maalan taqwada ilaahi subxaanahu watacala ee cabsida alleh ittaqi llaaha aluu yidhi amar aluu sii waqti gaara miyay ku xadidan tahay waqti gaara kuma xadidna shaygii laakiin waqti gaara ku xadidan waa aad fiirine idaa warada alamru hadduu soo arooro muqayadan iyadoo lagu qayday bizamaanin lagu qayday nadarta waa fiirine fa in kaana zamaanu hadduu ahaado yastaqriqu lcibaadata cibaadada mid camimaaya oo cibaadada fuuqsanaya oo cibaadadaba aan ka soo haraynin ka sawmi oo kale oo fii shahri ramadaana bisha ramadaan dhexdeeda la soomo bisha ramadaan dhexdeeda la soomo lazimahu qofka waxaa laazima ficluhaa cibaadada ficilkeeda cala alfawri si deg dega inuu u sameeyo cinda dukhuuli lwaqti waqtigu markuu soo galo agteedaba amarka noocaan oo kale marka fawr inuu keensaa layskuma khilaafsano yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu a la yidhi kamaa kutiba cala aladiina min qablikum waqtiga soonkuna waxaa laga dhigay min tuluuci shamsi ilaa qurubi ashamsi oo bil walba oo maalin walba ma oo ramadaana ah oo shahri ramadaan ka mid ah bishii ramadaana dhalatay waagiina waa baryey maxaa waajibku ah markaas isla markaas waagu barya maxaa waajibku ah soonka dhab afka si iyo wax allaale wixii la rabay in laga soomo waa inaad isla markaa ka soonto markaas lagu kuma bannaan inaad tidhaahdo cabaaraan u kaadinah amarkii ilaa waqtiga gadaashiisa ilaa qoraxdu ka dhacdo suga inaad tidhahdo sax maa see waqtigu mudayaq waay muwasac maahan waktiga zamaanku cibaadada dhan ayuu zamaanka loo qabtaya wuxuu yahay cibaadada lagu dhex samaynaya kulligiis kulligiis waxaa qaadanaya cibaadada waa yahay wain kaana zamaanu zamaanku hadduu ahaado awsaca min qadri اlcibaadati cibaadada waktigeeda mid ka waasicsan hadduu ahaado inta cibaadada la sameeyo waa ka badan yahay waxbaa kasoo hara waktiga loo qabtay cibaadadan ka salaati duhri oo kale oo maa bayna zawaali waktigeeda uu yahay maa bayna zawaali ilaa an yasiira dillu kuli shayin milahu wajaba alficlu markaas waxaa waajibaya ficilka waa waajibaa fii awali lwaqti ayuu waajibayaa ficilka cibaadada la sameeya fii awali lwaqti ayuu waajibayaa wujuuban laakiin wujuub ayuu waajibayaa oo muwasacan muwasac ah oo la waasiciyey ilaa intaa la waasicina wujuubkaas ilaa waqtigii u dambeeyey laga gaaro ilaa an yasiira dillu kulli shayin milahu wujuub muwasaca waa awal waqtiga waa waajiba waa cinda shaaficiya marka ugu horreyda waajiba marka ugu horreyda waktigii maalan salaada salaada waktigeedu waa muwasac soo ma salaada duhurka oo kale maalan zawaalku ka bilowdaa ilaa an yasiira dillu kulli shayin milahu ayuuna ku tagaa waktigaas xagee ka waajibaya wujuubka xaguu uga dhacaa goorma wax kugu waajibaya awalka zawaalka laga bilaabo ayuu kugu waajibaa laakiin wujuubkaas waa maxay waa wujuub muwasacaho wujuub muwasaca waxaa laga wadaa meeshaad rabto ayaad ka tukan kartaa salaada waktiga dhan oo waktiga salaadeedka ah meeshaad rabto aad ka tukan kartaa meesha aad ka tukan karto kow kaga waajibaana waa xagee xagee laga bilaabaa min azawaaliya laga bilaabaa uma اkhtalafuu waxay isku khilaafeen hal yazimu hal yajib اlcasmu fii awali اlwaqti badala can الsalaa faminhum man lam yuujib waminhum man awjaba alcazma badala can اlficli fii awali اlwaqti wujuuban muwasacan waxaa laga wadaa han idhi in aysa laazim kugu ahayn marka u horreyda waa kugu waajiba saacadda ugu horreyda waajibka waa kugu dhacay laakiin waxaa kuu bannaan inaad dib u dhigto oo kuu bannaantaha soo maha oo waktiga bartankiisa gaarsiido waktiga aakhirkiisa inaad gaarsiidana waa kuu bannaantaha laftirkeeda waa kuu bannaantaha oo markaas laftirkeeda haddaad waktiga bartankiisa aad tukato wujuubkii nin fuliye ayaa tahay haddii aad waktiga aakhirkiisa tukatana wujuubkii nin fuliye ayaa tahay waayahay haddaad awalka ka tukato salaaddii ood ficil la timaado waaba sidii la rabe zawaalkii isla markii qoraxda suushaba horaad ka tugatay fawrkiyaad ba samayda markaas ficilaad la timid haddaad marka ficilkaas aad marka koobaad ficilka la imaan weydo ee aad dib iskaga dhigto shaygii kugu waajibay oo salaada ahaa waktigeedii waasica ahaana wakti ka mid a aad dib usii dhigto maxaa ka lagaa rabaa ma lagaa rabaa awalka inaad waa inaad casmi la timaado oo go-aan aad la timaado haddii awalkii oo ku dhaafay salaaddii ku dhaaftay salaaddii awalka waktigeeda inaad ka tukato hadduu ku dhaafay ooda awalkii waktiga aada salaaddii tukan bedelka salaaddii aada awalka waktiga tukan go-aan inaad qaadato ma makuu waajibaa go-aankaasood ku qaadane maxaa ku qaadane go-aankaasood ku qaadane waktiga soo socda haddii kanu ku dhaafay inaad waktiga soo socda aad tukan doonto go-aankaasu ma kugu waajibaa mase go-aankaasu kugu waajib maaha waa laba qowl waa kugu waajibna waa layidhi kugu waajibna maaha waa layidhi uma اkhtalafuu way iskhilaafeen kuwaani marka hal yajib alcasmu ma waajibayaa fii awali اlwaqti badala can الsalaa salaada bedelkeed yani qofkii salaadiiba tukatay casmiya lagaa raba miya le qofkaas awal waqti haddaadba salaaddii tukatay ficilkii adba la timidba casmiguna wuxuu ficilkuna hadii wuxuu ka dambeeyaa casmigu ka dambeeyaa marka qofkaas casmi lagala hadli maayo awal waqti qofkii tukaday laakiin qofkii awal waqti dib iskaga dhigay bedelkii salaaddii uu dib u dhigay casmi waajibma ku yahay mase waajibku ma aha fa minhum man lam yuujib waxaa ka mid a kuwa aan waajibin casmiga wa minhum waxaa ka mid a man awjaba alcasma badalan can ilficli ficilka bedelkiisa fii awali waqti awal waqti inuu casmi sameeyo oo go-aan ku gaaro salaaddii maadaama awal waqti uusa tukan oo go-aan ku qaato inuu waqtiga soo socdo uu tukan doono malena wa qaala abulxasan alkarki yatacalaqu lwujuubu biaxadi shay-ayni ima bilficli أو بأن يضيق الوقت وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة يتعلق الوجوب بآخر الوقت واختلف هؤلاء في من صلى في أول الوقت واية وقال أبو الحسن الكرخي حكم ذي هواه وحنفي من من أصحاب أبي حنيفة و... ونسبة الكرخي نسبة إلى كرخ قرية بنواحي العراق من أئمة الحنفية يكمده waxaa kaloo layidhi kaana imaaman fi lictizaal kaana imaaman fi lictizaalna waa muctazilina waa ayaali wuxuu yidhi yatacallaqu lwujuubu biaxadi shay-ayni ima bilficli aw bian yadiiqa alwaqtu meeshaan yatacallaqu hadalkan laftirkiisa wuxuu sheekhu kusoo ku sheegay oo ninkan uga soo naqliyey kitaabka la yidhaha tafsirada laakiin tafsiradu saatan waa ka duwantaha markuu tafsirada uu ka soo naqlaayay hadalkiisa uu soo naqlaayay oo wuxuu ka soo naqliyey tafsirada inuu yidhi sheekhu yatacallaqu wujuubku ka hadlaa yatacallaqu biwaqtin gayri mucayanin wa yatacayanu bilficli yatacallaqu biwaqtin gayri mucayanin wa yatacayanu bilficli wuxuu leeyahay yatacallaqu wujuubku wuxuu ku tacalluqaa biwaqtin waqtigaasoo hayri mucayanin ah shaaficiyadu waxay dhahen soo maha waqtiga wujuub ku tacalluqo cibaadada waqtigeedu uu dheeriya waqtiga wujuub ku tacalluqaa waa waqtiga koobaad ay dhehen soo maha waqtiga koobaad laakiin wujuubkaas waxay ka dhigayaan wujuub muwasaca ay ka dhigayaan ee markaas haddaad gudbo gudo weydo ee aad dib u dhigto wujuubkii nin uu ka tegey ma tiiday kuleeyihin waaya waaya sheekhan laakiin wuxuu leeyahay xanafiyada ka mid ah wuxuu leeyahay yatacallaqu wujuubka wuxuu ku tacalluqaa biwaqtin gayri mucayanin waqti hayru mucayan ah oo waqtigan dheeroo muwas muwasaca oo cibaadadu ay leedahay waqti ka mid ah wujuub ku tacalluqaa laakiin waqtigii makan horaa makan dhexaa makan dambaa hayru mucayan waayuu leeyahy waqti la cayneeyey ama la khasisay maaha saa marka uu waqtigaas ku ceynoobaa wa yatacayanu wuxuu ku ceynoobaa biaxadi shay-ayni aad dhehe markaas kitaabka waxa ku taala yatacayanu bilficli laakiin hadda kan wuxuu ku siyaadiyey yatacallaqu alwujuubu biaxadi shay-ayni uu ku ceynoobaa waxaa laakiin muhiima in laga hormariyo oo la ogaado inay ka horeydo midaan oo kale inuu leeyahay yatacallaqu alwujuubu biwaqtin hayri mucayan waa hayru mucayan waqtiga wujuub ku tacalluqah wuxuu ku ceynoobi lahay waqtigu waa maxay wayatacayan اlwujuub wuxuu ku caynoobaa biaxadi shay-ayni laba shay mid ka miduu ku caynoobaa ima bilficli ficil waa ku caynoobaa waqtigu ow bian yadiiqa alwaqtu ama waqtigu inuu caririyoobo waa ku caynoobaa waa layla socdaa umalayna sheekhan wuxuu leeyahay waqtiga cibaadada waqtigeedu uu yahay cibaado ballaaran waqti ballaaran uu yahay oo qadarka cibaadada ka soo haraya wujuubka waxku uga tacalluqaa awalka mase dhexda mase aakhirka shaaficiyadii waa soo marnay meeshay meeshay ku tageen sheekhaana wuxuu leeyahay waqtigu waa hayru mucayan meesha waqtigaas wujuubka meeshuu ku tacalluqo oo waqtigaas dheer uga tacalluqaahi ma awalka mase waa dhexda mase waa aakhirka hayru mucayan waayuu leeyahay waxaa tacyiini kara laakiin haddii la rabo in la tacyiiniyo waxaa tacyiinaa laba arrimood mid ka mid ah ficilkii cibaadada cibaadadii haddaad samaydood awal ka samaydo waqtiga wujuubka waa kaas haddii aad dhexda uga aadidana oo cibaadadii aad la timaado dhexda ka samaydana waqti wujuubka waa meeshaas dhexdaa ku jirta waay haddaad aakhirka ku aadidana waa aakhirka waa shay mar haddii ficil la yimaado ficilku meesha uu ka dhaco waqtiga ka mid a ayaa waqtigii wujuubku meesha wujuubku tacalluqa ah haddii aada ficil la imaanna maxaa waqti waqtiga tacyiini kara bian yadiiqa alwaqtu waxaa laga wadaa haddii waqtigii ay ka harto inta cibaadada lagu sameeyo bas hadday ka harto intaas waqtiga ka dhiman xaytaa maanta waa waqtigii wujuub ku tacalluqay se haddii intaanad kasii dibdhigto waa kuu dhamaatay wuju waqtigii waa kaa tegey intaas waa la fahma soo maha wa qaala abulxasan alkarki wuxuu yihi yatacallaqu yatacallaqu yatacallaqu alwujuubu biaxadi shay-ayni maxaa laga hormaraha niri yatacallaqu biwa biwaqtin gayri mucayan wa yatacayanu alwujuubu biaxadi shay-ayni allaha ima bilficli aw bian yadiiqa alwaqtu wa qaala akharu asxaabi abi xaniifa waxay dhaheen isagoo asxaabta abi xaniifa waa kamid yaha saasoona yidhi laakiin agarku maxay dhaheen jumhuur asxaabi abi xaniifa yatacallaqu lwujuubu biaakhiri lwaqti waqtiga aakhirkiisu ku tacalluqa biaakhiri lwaqti ku tacalluqa waxay leeyihin kuwaani wujuubka xilliga waqtigaas dheer oo cibaadada inta la qabto haddii waqtiga cibaadada loo dhigay oo sharcigu u dhigay cibaadada inta la qabana uu ka badan yahay wujuubka wax uga tacalluqa meesha u dambayda waqtiga meesha u dambayda uga tacalluqa inta ka horeyda wujuub kuma tacalluqo inta ka horeyda wujuub kuma tacalluqo waayahay wa qaala asxaabu abi xaniifa yatacallaqu lwujuubu biaakhiri lwaqti waikhtalafa haaulaai fi man sallaa fi awali lwaqti fiima sallaa fii awali lwaqti khilaafay isku khilaafay khilaafku muxuu ku salaysan yahay waxaas awal waqti oo tukaday ma sunna mase waa waajibkii maxaa lagu magacaabaa ma sunna mase waa waajib waa soo socotaa waxay isku khilaafayaan khilaaf badanaa ku jiraan khilaaf badanaa ku jira in badanoo kamid waa sunay leeyihiin ee waajibkii maaha fii awal waqti wuxuu tukaday maxaa yeelay waqtigii awal waqtigu maaha meeshii wujuub ku tacalluqay maaha meeshii wujuub ku tacalluqay xaggey aheyd aakhirulwaqti aakhirulwaqtiga hadduu tukado a qof wujuub ka dhacay oo ahaa lahayo qof wujuubkii waxa uu tukaday waajib ay yihiin ou noqo lahaa ajirkii qof waajib tukadana la sii lahaa laakiin awalulwaqti hadduu tukado awalulwaqti waxaa la mid ah awalulwaqti waxaa la mid ah waqti walba oo aakhirulwaqti aan ahayn awalulwaqti waxaa laga wadaa waqti walba oo aan aakhirulwaqti aan ahayn ama awalka ka dhaco ama dhexda ka dhaco ama aakhirulwaqtiga wax yar ka hor ha dhacee ayagu waxay ka wadaan awalulwaqti ka wadaan awalulwaqti ka wadaan qofkaas waxay leeyihiin in badanoo kamidu waxa uu tukaday ajirka laga siinahay ajirkii sunnada la iska sii lahay waayo ajirkii waajibka la iska sii lahay ma kadib haddana war kale keeni doonaan dhegeyste waayo waqaala aktaru asxaabi abi xaniifa yatacaluq alwujubi biaakhiri lwaqti wakhtalafa haaulaai waxay isku khilaafeen fii man sallaa fii awali lwaqti isku khilaafeen fa minhum man qaala ina dalika naflun fa minhum man qaala ina dalika naflun xukun uu iska riday naflun uu isla markii leeyahay waa sunno ee waajib maaha fain jaa-a aakhiru lwaqti marka aakhirulwaqtigiyaa yimid isagoo awal waqtigii tukaday ama aakhirulwaqtiga waqti aan ahayn uu tukaday aakhirulwaqtigaa yimid walaysa min ahli lwujuubna uusan ka mid ahayn ahlulwujuubna maaha dadka wujuubku quseeya maaha dadka wujuubku quseeya dadka takliifku uu saaran yahay waaye mukalafiinta ah ama yacni markaas un shayga laga rabo shaygu waajib ku yahay shaygu waajib ku yahay min ahli lwujuub ay an yakuuna baaliqan a laga wada qofku min ahli lwujub wuxuu ka mid noqonaa idaa kaana baaliqan caaqilan ida kaana baaliqan caaqilan walam yaqum bihi ayu maanicin sharciyin walam yaqum bihi ayu maanicin sharciyin qofku markaas waa maxay waa min ahli lwujuub hadduu yahay baaliq caaqil ah maanic sharciguna uusan ku qumin maanic sharciga soo ugu qumi karaa maanic sharcigo salaada u diidi karaa jira xaydka maalan oo kale maanic sharciga waa soo ma waaya wuxuu ku yihi marka sheekhu fa minhum waxaa ka mid a man qaala ina dalika naflun fii awali waqti salaaddii uu tukaday fain jaa-a aakhiru lwaqti hadduu yimaado walaysa min ahli lwujuubi ahlulwujuub isagoon ahayn markii horeaba laga yaabaa inuusan ahlulwujuubahayn awal waqtiga uu tukaayo canug yar u ahaa kadibna aakhirulwaqtigu qaangaaray sooma ama markii hore ayuu ahaa maaragtay min ahlilwujuub uu ahaa gabaray ahayd maalan salaadiiya tukatay aakhirulwaqtigiia waxaa ku yimid iyadoo caadi ku caada ku dhacda aakhirulwaqtigii soo gal inta sual fama soo maa markaas dambe min ahlilwujuub miya qofkaas markaas dambe min ahlilwujuub ma aha fain jaa-a aakhiru lwaqti walaysa min ahli lwujuub yani markii hore wuxuu ahaa aha ama ahlulwujuub u maba ahaynoo saqiir u ahaa welina ma uusan qaangaarin de aha saqiir u ahaa ma uusan qaangaarin ama qaangaar u ahaa min ahli wujuub uu ka tirsanaa maanicaasi ku qumay maanicaa ku qumay ama waa fayooba markii hore asu gadaal ka waash asuusan min ahli wujuub ahayn waa yahay falaa kalaama fi ana maa maa facalahu kaana naflan kalaam kuma jiro wax wara male wax khilaafa male ana maa facalahu fi ana maa facalahu waa cinda alxanafiya fi ana maa facalahu kaana naflan wixii uu sameeyey nafli inay ahaayeen waajib inaysa ahayn waajib ma ahayn ee nafli ahayn intaas waa la fahma soo ma wuxuu leeyahy sheikhu hadduu awal waqti ka tukado ee aakhir waqtiga na uu soo galo aakhirulwaqti wujuub ku tacalluqe asagoon min ahlilwujuub ahayn asagoon min ahlilwujuub ahayn hadduu aakhirka waqtigu soo galo war ma leh in wixii hore nafli lagu magacaabayo wa in kaana min ahlilwujuubi haddii aakhirulwaqtigu markuu imaana ahlulwujuub ou ka mid yahana aakhirulwaqtigu markuu imaana uu min ahlilwujuub ka mid yahay ama markii hore uba min ahlilwujuub ahaa asan wax ka sarfiya aysan jirin ama markii hore saqiir u ahaa aakhirulwaqtigana waa qaangaare manaca dalika naflu nafligaas wuxuu mancinaa aladii facalahu wuxuu mancinaa min tawajuhi اlfardi calayhi fi aakhiri اlwaqti aha waxay leeyihin qoladan markaan laftirkeeda haddii yani markaan labaad waxa waaye awal waqtiguu tukaday aakhirul waqtigaba waxauu yimid isagoo min ahli lwujuub ah aakhirul waqtiguu yimid isagoo min ahli lwujuub ah maxaa la samaynaa wixii hore maxaa lagu magacaabaa nafligaan ku magacaabaynaa laakiin haddeertaan waajibkii maadaama wati waqtigii wujuub ku tacalluqay hadda aad joogto hadda tukan ma leenaha waxay leeyihin maya waxaan waxaa ridaya nafligaasaa ridaya waa sunno riday farad riday waa ay leeyihin sunno farad riday waa ay leeyihin laakiin waa un sunno kii hore waa nafli kii hore waa nafli intaas waa la fahma soo maa waaya wa minhum waxaa ka mid ah xanafiyada man qaala kuwa yidhi ficluhu fii awali اlwaqti ficilka qofku ou sameeyo salaada fii awali اlwaqti ou sameeyo muraacaa mid la ilaalinayo waaye saasaa loo haynaa koraa loo haynaa kor u haywa muraaca waa la ilaalinaa oo waxaa laga ilaalinaa xukun in lagu rido ama wujuub in loo sugo ama cadamulwujuub in loo sugo waa laga ilaalinaa waxba loo sugi maa sumadlaay aa laga dhiga qolada dambe saasay leeyihin sumadlaaway aa laga dhiga kor aad u hayne waxay ku xidhantaha hadda aakirulwujuubka wa ku wa aakhirulwujuubkii ku xidhanta saasaad u haynay leeyihin marka fain jaa-a aakhirulwaqti hadduu yimaado wa huwa min ahli lwujuubi isagoo qofku ahlulwujuubka ka mid ah calimnaa waxaan ogaanaynaa annahu facala waajiban shayga uu sameeyey waajib inuu yahay waajibaan markaas ku magacaabaynaa wain lam yakun hadduusan ahaanin min ahli lwujuubi aakhirulwaqtigu markuu imaanaana calimnaa waxaan ogaanaynaa annahu ficlun naf annahu facala naflan inuu nafli sameeyey qoladan dambe maxay leeyihiin qolada dambe waxay leeyihiin awal waqti wixii uu sameeyey qofku iyo salaaddii uu tukaday wujuub iyo nafl midna ku magacaabi mayno maxaan samaynaynaa waqtiga dib waqtiga gadaal ka yimid waxa uu ku sifaysan yahaan mar walba fiiraynaa marka koraan u haynaynaa yani magac ku magacaabi mayno magaciisa waa calliqaynaa haddii uu aakhirul waqtigu uu yimaado asagoo min ahli lwujuub ah maxaan leenahay wixii uu sameeyey maxaan ku magacaabaynaa waajibaan ku magacaabaynaa wixii uu sameeyey waajibaan ku magacaabaynaa hore uu sameeyey aakhirul waqtigu hadduu yimaado asagoo min ahli lwujuub aan ahayna wixii hore maxaa lagu magacaaba nafli iska fiirsha marka waxay meelaha isku waafaqsan yihin labadan qolaa jirta oo xanafiyada ka wada mid ah meelahaas waxaa ka mid ah aakhirul waqtigu hadduu yimaado qofku asagoo min ahli lwujuub aan ahayn min ahli lwujuub asagoon ahayn in wixii hore lagu magacaaba naflan in lagu magacaabo waa isku waafaqsan yihiin asagoo min ahli lwujuub ah haddii aakhirul waqtigu yimaado waxay kaloo isku waafaqsan yihin asagoo min ahli lwujuub ah haddii aakhirul waqtigu yimaado inaan salaadii la soo celinaynin intaas waa la fahma soo ma salaadii la soo celaa ma jirto salaadii la soo celaa ma jirto intaas waa la fahmaan marayna waxay isku khilaafsan yihin waa maxay waxa weeye qolaa waxay leedahay min ahli lwujuub isagoo ah haddii aakhirul waqtigu uu yimaado tii hore waxaa lagu magacaabaa waajibaa lagu magacaabaa iyo nafliyaa lagu magacaabaa iyo marka koobaad baa hadal magac ma la siiya mase la sii maayo ahe wadaliilu calaa maa qulnaahu wadaliilu calaa maa qulnaahu wixii aan nidhi waxaa u daliil ah wixii anagu aan nidhi u sheega sheikhu waa maxay wadaliilu calaa maa qulnaahu wixii anagu aan nidhi waxaa u daliil ay min wujuubi alficli fii awali lwaqti wujuuban muwasacan saas waa madhabkii sheekha soo maa min wujuubi اlficli fii awali اlwaqti wujuuban muwasacan waxaa u daliil ah ana almuqtadii lilwujuubi huwa اlamru wujuubka horta waxa keensaa waa maxay ana almuqtadii lilwujuubi huwa اlamru aa u daliil ah wujuubow maxaa ku keenay horta yaa ku keenay meesha waxa wujuubka keensanaa maanta waa maxay waa amarka waqad tanaawala waana ou laacay amarku waqad tanaawala dalika amarka waa uu laacay awala lwaqti ayuu laacay biqowlihi tacaala aqimi salaata liduluuki shamsi ilaa qasaqi lleyl awal waqtiga ma laga bilaabin mase lagama bilaabin liduluuki shamsi ilaa qasaqi lleyl yaa leeli fawajaba waxaa waajibay an yajiba fii awalihi an yajiba fii awalihi an yajiba fii awalihi waxaa laga wadaa ay fawajaba kownu lwujuubi fii awali lwaqti saas dhe fawajaba an yajiba fii awalihi ay kownu lwujuubi fii awali lwaqti wujuubku fii awali lwaqti inuu ahaado waa nagu waajib waa waajibta maadaama salaaddii waqtigeedii nala yidhi waqtigeedii nala amray inaan tukanno lna yidhi waxay ka bilowdaa kadaa ilaa kadaa nala yidhi kadaa ilaa kadaa nala yidhi waxaa wujuubka keenaana amarka ay ahaayeen amarkuna uu ku tacalluqo awallwaqti ilaa akhirulwaqti wax aan ku gaar yeelnahu ma jiraan awalulwaqti wujuubka waa bilaabaynaa wujuubkaasna waxaan ka dhigaynaa wujuub muwasaca oo ku baahsan waktiga dhan ku baahsan ayaan ka dhigaynaa wax weyn maanaa qaadan maanta amarka haddii lagu qaydo zamaan waxaa zamaankaasi u qaybsamaa laba u qaybsamaa zamaan cibaadada dhanqarriqaya iyo mid cibaadada aan qarriqayn oo cibaadada ka soo haraaya hadduu cibaadada qarriqaa war ma leh in wujuubku ku tacalluqo wujuubku inuu noqonayo fawri inuu noqonayo sida ramadaanka oo kale min tuluuci alfajri oo maalin walbo ramadaana waxaa waajib nagu ah soonaa nagu waajib nagu ah ilaa waqtiga uu ka dhammaanayo ilaa tuluuci shams ilaa quruubi shams haddii laakiin waqtigu uu yahay waqti cibaadada ka soo haraaya waqtiga cibaadadu ay leedahay hadduu yahay waqti cibaadada ka soo haraaya maxaa samaynaya waa la isku khilaafay shaaficiyadu waxay leeyihiin fii awali lwaqti ayaa waajiba ficilku iyo cibaadadu waajibe wujuuban laakiin muwasacan waa madhabka shaaficiyada xanafiyadu laba qowlu soo naqliyay shiiku ninkii ahaa karki qowlkiisii oo ahaa in waqtigu hayru mucayan yahay waqtigeedu waqtiga wujuubku inuu hayru mucayan yahay laakiin waxaa tacyiinina u leeyahay laba arrimood mid ka mid a imaa bilficli ow bian yadiiqa alwaqtu akaru ana xanafiya iyo jumhuurtooduna ayaguna waxay leeyihin waqtigu wuxuu waajiba yani wujuubka wuxuu ku tacalluqa waqtigaas dheer u tacalluqa fii aakhirihi ku tacalluqa aakhirka wujuubka ku tacalluqa kadib waxay isku khilaafayaan awalulwaqti qofkii tukada maalan maxaa lagu magacaabaa maxaa lagu magacaabaa waxayna ku xidhan tahay sida muuqata yani qolo laba qolo qolo ka mida labadooda qolo waxay leeyihiin mar walbaba waxaa lagu magacaabaa fii awal waqti wuxuu tukaday naflan aakhirulwaqtigu ha soo gaaro ha ku yimaado aakhirulwaqti asagoo min asxaabi lwujuub ah oo min ahli lwujuub ah asagoo ama asagoo min hayri ahli lwujuub eh mar walba wuxuu hore u tukaday waxaan ku magacaabaynaa naflan laakiin iska fiiriya waxay leeyihiin min ahli lwujuub asagoo ah haddii waqtigu gadaal ka yimaado nafligaasaa wuxuu ka ridaa wujuubkii oo la dhihi ma qofkii tukoo kac la dhihi maa haddii kale waa lagu karbaasha ama waa lagu xiraa la dhihi maa ama waa lagu dila ma la dhahayo maxaa kalifay in laga rido yaa ka riday shay nafli lagu magacaabaa ka riday oo awal waqti salaaddii la tukada ah saasay dhahayaan kuwa kale laakiin waxay leeyihiin magac ma lagu magacaabaa mase lagu magacaabaya marka koobaad maya magaciisu wuxuu ku xidhan yahay aakhirulwaqti qofku wuxuu ku sifaysan yahay aakhirulwaqti markuu yimaado haddii qofka uu ku sifaysan yahay min ahlilwujuub inuu ka mid yahay wixii hore u sameeyey maxaan ku magacaabaynaa waajib aan ku magacaabaynaa waajibkan dambana lagama rabo hadi markaas shayga marka aakhirulwaqti lagama rabo haddii wixii uu markaas aakhirulwaqtiga uu imaana uu ku sifaysan yahay hadduu ku sifaysan yahana annahu min gayri ahli lwujuub hadduu ku sifaysan yahana markaas maxaa lagu magacaabaa nafliyaa lagu magacaabaa waxaa soo haray shayku madhabkiisa maxaa igu raajixo u yidhi maxaa igu daliilih u yidhi in wujuubku fi awal waqti kuwa uu ku tacalluqo waxaa ii daliilahu leeyahay waxa keenay wujuubka waa maxay waa amarka amarkuna wuxuu ku tacalluqaa ou tanaawulahayaa fii awali waqti kamaa yatanaawalu fii aakhirihi marka maxaa waaye wax labada waqti wax farqi udhexeeyo ma jiraan awal waqtiga marka qaacda koobaad qofkii tukataa wujuub qof ka dhacay oo wujuub tukatay waaye waajibkii waa waqtigii wujuub ku tacalluqa waaye dhexdana isaga sheikh hadalkiisa marka la fiiriyo wujuubka waa ku tacalluqaa aakhirkana waa ku tacalluqaase waa waqti muwasac ah wallahu subxaana wa tacaala aclam waclam wabillahi atowfiiq